dab xoogan ayaa ka kacay dugsiga ridwan primarian secondary school leh ee magaalada baydhabo sida la xaqiijiyey dabka ayaa ka dhashay koronto waxa uuna si gaar ah u saameeyey dhammaan fasalada uu ka kooban yahay iskuulka iyadoona ay gubteen kuraasta sabuuradaha iyo agabka kale ee iskuulka shaqaalaha dugsiga iyo dadweynaha xaafadaha ku dhow iskuulka ayaa isku dayay in ay damiyaan dabka balse waa ay ku guuldarraysteen waxaa halkaasi ku baaba'ay agabkii iskuulka cali cabdi salaad maamulka iskuulka ridwan ayaa faahfaahin ka bixiyey sida dabka uu ku kacay
yamay dab ku kahay iskuulka gudaashay dabkaas oo sababhayti koronto ciladowti marka markii dabkaasay kahi may buaha waqto dambana hayti may leraayso khasaare oo may jeysaday eed baahadan leh oo dhammaan intii iskuulka ka koobanaay oo dhan isla saamay wali fasale oo iskuulka may bua ka koobanaay ilaa may leraayso kuraasihii iskuulka yaaleen dhammaantiyo keedkii buugaagta oo iskuulka lahaay xafiiskii iskuulka walba mihirna dhammaantiyo may naqdeenaha haanu gubadeen gurmud iyo dadaal dadka deegaanka degan oo xaafado degan iska dayen may leraayso managan kuy ka guulaysaday managan oo may buu ahaan dabkaa dad ku tan badanaay saas daraadiya marka may la xakameey waayahi baahadii dabka may ku bilaawdayhi koronto kati daraadiyaya may buu ahaa kulley sabon hayti gadar alla markil kureeba
dhanka kale qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda waxay ka bartaan iskuulka ayaa ka warbixiyey khasaaraha uu geystay dabka haway manurow eedhangaliare awlaaday iskoolkun dhakadaasi ardayti waalidiintii haytiya kuma dhaha aragday iskoolkii dhibkiideeri isiim argahaytan todobasaha miignimiha kahi alxamdulilah ilaaheya dhammee horta walamhata surunoo hoolji onu surugnaab horta ilaaheya reebe ma awood onu ku reebna ma qabno alxamdulilah re iskoolki kaan owlaaditaan oo ardaytis dhagse e arday may fadaana un aragday kuri hoos dhati oo ilaahey haninka gargaaro ilaahey waa niisii hanuun fadaan koley saan hadalow mayba waalidiin ahaan hobanan hadala koley iskoolka wali dhibaatee ku dhiidi oo burbur eh dadkadhan isla argahayaan marka dhibaatadaas koley ilaahay mayba bedelshe kheer qabta sheegna lana mar may in sheegay bulshada oo mayba wadanka kanoola inay iskoolka dhibshay isinonba isla aragahaytan waliba galangaala kujeysada koro kii waalid eh kii kale mayba bulsho oo mayba maamulka koonfur galbeed kanoola eh dhammaantiyo maybaan dardaaramay iniyo iskoolka waliba galantiyo oo kujeysadan